ku-simaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed doctor cali saciid faqi ayaa magaalada baydhabo ka furay madasha kulanka agaasimayaasha guud koonfur galbeed oo diiradda lagu saaray hanaanka hogaaminta iyo adeeg gaarsiinta deegaanada maamulkaasi madasha kulanka waxaa ka qayb galay wasiirka qorsheynta agaasimaha guud madaxtooyada maamulkaasi gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka iyo dhammaan agaasimayaasha guud wasaaradaha koonfur galbeed cabdi xakiin xaaji maxamuud fiqi wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda loo qabtay kulankan dowlad dhiska agaasimayaasha guud waxay lafdhabar u yihiin dowlad dhiska soomaaliyeed waxaana loo baahan yahay inay ayagana engage gareeyaan local communitieska ama bulshada ku dhaqan deegaanada ay maaragtay ay ka yihiin mas-uuliyadda ay ka hayaan waxay taasi keenaysaa ama ay abuureysaa accountability iyo transparency in la helo iyo inay shacbiga ay ku kalsoonaadaan hay-adahooda u adeega ama hay-adaha dowladda ka tirsan inay kalsooni ku qabaan marka ay ogaadaan ama ay arkaan inay yihiin part of the system inay yihiin oo lagu engage garaynayo oo laga qaybgelinayo meelaha qaarkood consultation lala sameynayo taas waxay xoojinaysaa wada shaqeynta shacbiga iyo dowladda waxayna abuureysaa kalsooni inay ku wada shaqeeyaan kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed doctor cali saciid fiqi oo daafuri kulanka ayaa talooyin usoo jeediyey ka qaybgalayaasha ii ah inaan runtii aan maaragtay siminaarkan oo oo maaragtay inaan meeshaan aan ka jeedino gaar ahaan service deliveryga service deliveryga waa muhiim hay-adaha service deliveryga waa taqaaniin maxaa ka mid ah caafimaadka caafimaadka maxaa ka mid ah m c hyada vaccination campaign-ka tallaalada markii la sameynayo xitaa waa in ay jirtaa diyaargaroow adag waa in shacbiga laga dhaadhiciyaa say tallaalkaas uga qeyb qaataan iyo faa'iidadiisa marka waxaasoo dhan waxay hoos imaanayaan waxaa waaye sales delivery ninka laga rabona runtii waxaa waay agaasimayaashii agaasimihii guud direction ka soo baxo iyo agaasimayaashii mataqaanaa ay fulin lahaayeen meesha sidaas darteed runtii seminaarkan uu soo qabanqaabiyey agaasimaha madaxtooyada cabdifataax maxad iyo shuceyb dhammaantood waa mahadsan yihiin waana noo furanya hadduu ilaa yidhaahdo madasha kulanka agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ee uu furay kusimaha madaxweynaha waa madal rasmi ah oo isku keenta dhammaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha maamulkaasi si ay uga wada hadlaan iskuna dhaafsadaan xogaha qorshayaashii istaraatiijiyadaha horumarinta adeegyada dowladeed waxaana madashan ay muhiim u tahay kor u qaadidda isku xirka wada shaqeynta iyo waxqabadka hufan ee hay-adaha maamulkaasi